أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى بسم illaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu wacan oo wanaagsan dhammaantiin meel kastoo joogtaan iyo si kastoo maqalka idaacadda uu idinku soo gaarayo ku soo dhowaada faafreebka qodobadan caawa barnaamijka ku soo qaadan doona waxaa ka mid ah dagaallo lagu jebiyey maleeshiyaadka murtadiinta jubbaland oo maanta ka dhacay duleedka deegaanka buulaxaaji ee jubbada hoose khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac oo soo gaaray cadowga iyo gaadiid dagaal oo dagaalka lagu soo qanimaystay wararkii ugu dambeeyey xaaladda deegaanadii lagu dagaalamay iyo halka uu gaaray firxadka murtadiinta barnaamijka ayaan caawa ku falanqayn doonaa qodobadeenna kale waxaa ka mid ah mas-uul ameerikaan ah oo maamulka somalilan ku bogaadiyey heshiiskii uu u saxiixay abiy axmed ee lagu boobayey badda soomaaliya warbixin ayaad maqli doontaane sidoo kale caawa waxaan faafreebka ku soo qaadan doonaa munaasabad ballaaran oo lagu soo xiriyey macad u furnaa mid ka mid ah beelaha dega wilaayada gedo mas-uuliyiin iyo marti sharaf kala duwan oo hadalla ka jeediyey ayaad caawa barnaamijka ku dhegaysan doontaan wararkii ugu dambeeyey xaaladda filistiin duqaymaha cadowga iyo howlgalka duufaanta al aqsa iyo xubintii hadalhaynta warbaahinta ayaan sidoo kale barnaamijka ka marnaan doonin qaar ka mid ah wariyaasheenna ayaa faafreebka igala qaybgeli doona waxaadna si toosan uga dhegaysanaysaan dhammaan xarumaha andaluus ee wilaayaadka dalka iyo barteena life streamka oo dalka iyo dibaddiisaba aad naga maqli kartaan waa mar kale iyo faafreebka wararka بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام سيري واشرقي عزا وفخرا اكسري قيد التراخي والخلوع اليوم كسرى انشري الدين ضياء waa hagaag dhegaystayaal mar kale ku soo dhowaada barnaamijka faafreebka wararka oo sida hordhiciisa aad ku maqlayseen caawa aan ku soo gudbin doonno qodobo kala duwan hase yeeshee barnaamijkeena waxaannu ku daafuri doonnaa maanta dagaalla ayaa waxay ka dhaceen qaybo ka mid a gobolka jubbada hoose inta aan guda gelin dagaalladaasi khasaaraha ka soo gaaray murtadiinta waxaan soo dhoweynayaa ugu horrayn walaalka cismaan axmed dhuubow cismaan soo dhowow horta intaan dagaalladii maanta dhaca aana gelin maleeshiyaadkan maalmihii lasoo dhaafay dhaqdhaqaaqe ayay samaynayeen xagguu ka soo bilowday socodkooda bismillaahi raxmaan raxiim waad mahadsan tahay walaalka faysal mahad ee sidaad sheegtay maleeshiyaadkan maalmihii lasoo dhaafay waxay wadeen dhaqdhaqaaqyo ee qariska xoornimo ah kaas oo ay isku dayayeen in ay ku gaaraan deegaanadan ku dhowdhow garoonka diyaaradaha ee magaalada kismaayo iyo deegaanadan kale ee dhacagalbeedka magaalada kismaayo khaasatan labada wada ee wadada dheer ee isku xirta afmudow iyo kismaayo iyo wadadan dheer ee isku xirta buulaxaaji iyo kismaayo ama wadadan garoonka ka baxda ee cabdalla birow la marta ee buulaxaaji sii aado deegaanada u dhexeeya waana marka dhul furan oo tuulooyin ah gaar ahaan deegaanada dhaca inta badan galbeedka magaalada kismaayo oo ay beerxaani ka mid tahay oo ay kaamjaruun ka mid tahay waa dhulka ay ka taliso marka wilaayada kismaayo gaar ahaan maamulka islaamiga ah ee kismaayo waa deegaanadu ka taliyo marka inta badanna sidoo kale deegaanadaas marka waxay runtii ku aadan yihiin garoonka magaalada kismaayo oo la og yahay in uu saldhig ku leeyahay maraykanka marka maleeshiyaadkan marna waxaa la dhihi karaa maraykanka isku ilaaliya oo wuxuu ku ilaashadaa danihiisa uu kaleeyahay garoonka magaalada kismaayo maleeshiyaadka marka wuu iska soo hormariyaa wuu soo diraa meelahaasay marka weeraro qarsoodi ah oo ay dadka masaakiinta ay xoolaaleyda ku dhibaateeyanay marka halkaa ka sameeyaan marka waa noocaas laakiin marka aan fiirino dagaalkan ka hor sida lagu bartay axmed madoobe wuxuu isku dayaa in uu maleeshiyaadkaasi uruuriyo oo xashdi ku sameeyo kadibna uu markaasi geeyo meel ka baxsan magaalada kismaayo isagoo markaas isaga neefinayo siyaasadda runtii kala dhexeyso saamiley siyaasadeed oo kale oo in muddaba kasoo daba jiitamaysay laakiin isagana halkaas ay ku ilaaliyaan ciidamada kenyaatiga amaba si guud dowladda ee kenya marka haddii aanu fiirino marka faysalo maleeshiyaadkan isbuucyo ka hor ayaa si qasab ah waxaa looga kaxeeyey xerooyin ay maleeshiyaadka axmed madoobe ku lahaayeen magaalada kismaayo sida jaamacadda oo kale garoonka diyaaradaha magaalada kismaayo iyo baro kontarool oo magaalada marka ciidamadan waa ciidamo ashaamud oo uruuris ah oo maleeshiyaadkan axmed madoobe meelo kala duwan ka keenay kadibna maleeshiyaadkan waxaa la geeyey si qasab ah deegaanka buulaxaaji markii buulaxaaji la geeyey muddo kadib ciidamadii kenyaatigu waxaa isku soo aaday kabixitaankii marka ciidamada kenyaatiga ee deegaanka cabdalla biroole iyo maleeshiyaadkan axmed madoobe in la geeyo deegaanka buulaxaaji waa laba deegaano oo aan saa u kala fogeen oo isku dhow markii kenyaatigu halkaa isaga baxeen maleeshiyaadkana markii hore qasab meesha lagu geeyay waxaa soo wajahday marka cabsi aad u xoogan waxay bilaabeen marka maleeshiyaadkan durbaba marka inay kala firxadaan waa tii aad ogeed sagaal askari oo hubkooda wato waa tii wilaayada islaamiga ee jubbada hoose ay soo bandhigtay iyagoo taa'ibiin ah kuba intaa ka badanna waa ay kala firxadeen oo qaarkood waxay aadeen deegaanadan jasiiradaha ee badweynta indiya ku teedsan sida buurgaabo kudhaa deegaanada lamidka ah markii hore qaar ka mid laga keenay sida xogtan andalus ay ku helayso maleeshiyaadkii marka ku haray buule xaaji waxay isku dayeen marka in iyagoo markaasi daboolaya amaba cabsida halkaa ka jirto inay dhaqdhaqaaqiyo roonda ay ku sameeyaan deegaanada ku dhowdhow buulaxaaji ciidamada mujaahidiintu waa ay la socdeen maleeshiyaadkan halkaa la keenay iyo xaaladooda iyo dhaqdhaqaaqooda sidoo kale maleeshiyaadka waxay gabeen in sahay ay ka soo gaarto dhinaca magaalada kismaayo oo waxaa sahay u ahayd safarkii ay marka hore halkaa ku yimaadeen wixii ay wateen halkaa ku joogeen suuragalno maaha marka inay inta buulaxaaji ka tagaan ee cabdalla biroole sii maraan ay halkaas kismaayo kasii galaan oo haddana kusoo laabtaan ilan waa dareemi kartaa dhulku waa dhul hooda iyagoo marka dhaqdhaqaaqyadaas ku jira ee roondada ah ee cabsida ku jira xilliyada habeenkiina kaabli yurur ah maalinkina een magaalada bannaankeeda roondo ka sameeyo ayay maanta dabcan la kulmeen maanta wixii dhacay
waa garta dhuubow maanta maxaa dhacay marka markaan nimaano buulaxaaji iyo nawaaxigada wixii ka jiray
sidaad og tahay maanta wararkeennan aan ku sheegnay maleeshiyaadkaas maanta waxay la kulmeen mid ka mid ah weerarada ay ciidamada mujaahidiintu ku beegsanayaan dhaqdhaqaaqyada cadowga maanta barqadii maleeshiyaadkan ayaa waxay dhaqdhaqaaqyo ka sameeyeen duleedka deegaanka buulaxaaji waxay soo baxeen ilaa qiyaastii ugu badnaan toban kilomitir iyagoo markaasi ku soconaya wadooyin qardajeex ah sidaan xogta ku helnay waxay soo aadeen dhanka iyo deegaanada yaaq bishaare ilaa deegaanada ku dhowdhow ee buulaxaaji amaba udhexeeya cabdalbirool iyo buulaxaaji laakiin dhulka hoodka ah ee dadka reer guraaga degan yihiin iyagoo markaasi ka cararaya inay isticmaaleen wadooyinka waaweyn laakiin mujaahidiinta markasta waxay la socdaan dhaqdhaqaaqa cadowga maanta marka waxay la kulmeen weerar xoogan oo ay ciidamada mujaahidiintu ay runtii ku beegsadeen weerarka waxa uu ka dhacay sidaan sheegnay meel qiyaastii toban kilomitr buulxaaji u jirta weerarkana markii hore waxaa ku dhacay maleeshiyaadkii sahanka ahaa kadib gurmad ayaa soo gaaray gaadiid iyo ciidamo fara badan ayaa soo gaaray oo buulxaaji ka yimid dagaalkii waa uu xoogeystay dagaal xoogan uu noqday ciidamada mujaahidiintu allah subxaana watacaala waxa uu u fududeeyey in ay dhagta dhiigga u daraan tiro badan oo ka mid ah askarta murtadiinta waxay ciidamada mujaahidiintu noo xaqiijiyeen in in ka badan kow iyo soddon askari oo maleeshiyaadkii axmed madoobe ee lagu dilay bartii uu dagaalka ka dhacay sidoo kalena mujaahidiintu ay gacanta ku dhigeen gaadiid dagaal oo gaaraya ilaa ay afar ka mid ah gawaarida uu ku faano murtad axmed madoobe kuwaasoo ka mid ah gawaaridii lagu ilaalin jiray madaxtooyada iyo weliba sidoo kale tekada magaalada kismaayo allah subxaana watacaala ayaa ku mahadsanay caawa ku jiraan gacanta mujaahidiinta iyaga iyo sidoo kale qaniimo ay ka mid yihiin qoryihii ku xirnaa gawaarida la qabsaday iyo weliba sidoo kale hubkii laga furtay maleeshiyaadkii la laayay sida caadadu ahayd maleeshiyaadku waa ay kala firxadeen gurmudkin waa uu jabay waa gurmudku waa qoladan lagala haray gaadiidka dhulka hoodka ayay ku kala firxadeen sidoo kale xogta aanu ka helnay caawa magaalada kismaayo waxaa laga dareemayaa wixii maanta ka dhacay ee duleedka deegaanka buulaxaaji meelaha isugu yimaadaan murtadiinta amaba xarumahooda hadalhaynta ugu badan waa askartii maanta ee lagu laayay weerarkii halkaa ka dhacay sidoo kale askar fara badan oo dhaawacyo ah ayaa la geeyey magaalada kismaayo kuwaas oo runtii lagula tacaalayo goobaha caafimaad ee maamulkaasi uu leeyahay iyo weliba sidoo kale isbitaalka weyn ee magaalada kismaayo oo inta badan dhaawacyada ay geystaan maamulka axmed madoobe marka maanta khasaarahaas ayaa dhabarka loo saariyey maleeshiyaadka laakiin kuwaas waxaa ka daran kuwa caawa ku hooyanaya deegaanka buulaxaaji oo maanta saaxiibadood lagu laayay weerarka halkaa ka dhacay marka arrinta isweydinta mudan waxay tahay axmed mudoobe maleeshiyaadkan uu keenay meel masaafo xoogo u jirta magaalada kismaayo sida ay marka dib ugu noqon lahaayeen magaalada kismaayinte in leeg ay sii joogi karaan deegaanka buulaxaajiay dareemayaan sidoo kale maleeshiyaadkan ma jiraan cid usoo gurman karta oo ciidamadii kenyaatiga ee cabdalla biro la jooga waa kuwii ayagana isaga cararay halkaas marka gurmadka ugu sokeeyana runtii wuxuu noqon karaa magaalada kismaayo iyo maleeshiyaad aan badneen oo ayaga laftirkooda cabdalla biroo la jooga marka deegaanadaasi oo dhan caawa cabsiyaa ka jirta marka sidoo kale cabsida waxay ka jirtaa deegaanka janaax cabdalle amaba birta dheer oo markii horeba cabsi ay ka jirtay cabsida marka way sii badanaysaa maleeshiyaadkan sida aad dareemayso oo markii horeba sida qasabka lagu keenay tan iyo markii ay bilowdeen mashruucan insaxaabka atmis ha sidaad og tahay markii ciidamadan atmis lagu sheego ay bilaabeen amaba ay sheegeen inay wadanka isaga baxayaan oo ciidamadooda ay kala fududaynayaan kenyaatiga dabcan qayb uu ka ahaa isaga wuxuu ka mid aha dadka uu saaciyinayo in ciidamadiisu kala baxo durbuba marka meele ayay kala baxeen axmed mudoobe marka wuxuu isku dayayey in uu markaasi buuxiyo meelihii ay ciidamadan ka baxeen isu tusayay macnaha laakiin suuragal ma noqon karto isaga wuu ogyahay laakiin sidoo kale maanta dhaqdhaqaaqyo ayay ka samaynayeen deegaanadan galbeedka magaalada kismaayo inkastoo meelaha lagu leeyahay ay sheegayaan aysan sax ahayn laakiin maleeshiyaadkan waa maleeshiyaadkan uu ku adeegto maraykanka waxay markas isku dayaan inay soo baxaan garoonka kismaayo ka soo baxaan kadibna dib ugu laabtaan iyagoo markaasi inta badanna ujeedkooda u yahay yahay in dadka xoolo dhaqatada ah inay dhibaateeyaan kadibna ay dib ugu laabtaan magaalada kismaayo marka weerarka maanta noocaas ayuu u dhacay khasaarahan waxaa suuragala faysalow inuu intaa kasii bato ee nambarka dhimashada ee soo kordhana insha allah waan usoo gudbin doonaa dhegeystayaasheen oo maasan tahay
waa hagaaga dhegaystayaal faafreebka wararka ayaana ku guda jirnaa halkaad naga maqlaysaanna waa idaacadda islaamiga ah ee andalus qodobo kale ayaa soo socda balse markan waxaad ku soo dhowaataan xubintii hadalhaynta waxaa halkan ka soo jeedinaya maahir maxamed waad mahadsan tahay walaalka faysal mahad xubinteenna hadalhaynta warbaahinta waxaan ku bilaabaynaa barta barnaamijka faafreebka wararka uu ku leeyahay aaladda telegramka barta waxaa caawa lagu faafiyey weerar qorshaysan oo ciidamada mujaahidiintu ay galabta ku qaadeen isbaaro maleeshiyaadka murtadiinta u tiilay gudaha magaalada baar dheere ee gobolka gado waxaana weerarkan lagu dhaawacay hal askari oo murtad ah oo lagu magacaabo aadan halka kuwii kalena ay goobta ka firxadeen waxaan markan soo qabanayaa janalka wararka ee kataayib ku leeyahay aaladda telegramka waxaa maanta barta janalka wararka ee kataayib lagu faafiyey qeybta sideedaad muuqaalo lagu soo bandhigayo dayactirka webiga jubba gaar ahaan qeybta uu ka maro deegaanka kalaanje waxaan markan soo qabanayaa mareegta soomaali meemo oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixinno kala duwan ayaa maanta lagu daabacay balse waxaan ka soo qaadanaynaa mas-uul ameerikaan ah oo maamulka somalilan ku bogaadiyey heshiiskii uu u saxiixay abiy axmed mar kale waxaa soo labakacleeyey ka hadalka heshiiskii isfahamka ahaa ee dhex maray dowladda xabashida etoobiya iyo maamulka isku magacaabay somalilan markii ugu horreysay dowladda maraykanka ayaa muuse biixii ku bogaadisay tallaabadii uu qaaday ee uu qayb ka mid ah badda soomaaliya ku siiyey abiy axmed mike hamer oo ah ergeyga maraykanka u qaabilsan arrimaha geeska afrika ayaa magaalada adis ababa ka sheegay in maamulka somalilan uu qaaday tallaabo diblomaasiyadeed oo muhiim ah markii uu abiy axmed u saxiixay in uu qaato badda soomaaliya isagoo ku bedelanaya aqoonsi magacuyaal ah waxaa in la bogaadiya mudan tallaabada dhanka duulimaasiyadda ah ee uu qaaday maamulka somalilan kadib markii uu m o u la galay dowladda etoobiya waase in xiisadda geeska ka taagan wadahadal lagu dhammeeyo ayuu yidhi ergeyga xukuumadda washington u qaabilsan geeska afrika majalada african herald journal oo soo xiganaysa diblomaasigan ameerikaanka ah ayaa sheegtay in reer galbeedka iyo dowladaha mandiqadda aysan diidanayn in etoobiya ay gaarto xeebaha soomaaliya balse ay ka baqayaan in xiisadaha siyaasadeed ee arrinkaasi ka dhashay ay halis geliyaan masaalixdooda maamulka somalilan iyo xukuumadda adis ababa ayaa weli dadaal ugu jiraa sidii ay u dhaqangelin lahaayeen heshiiskii ay gaareen bishii janaayo ee lasoo dhaafay waxaan markan soo qabanayaa mareegta calamada oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixinno kala duwan ayaa maanta mareegta lagu daabacay balse waxaan ka soo qaadanaynaa maamulka axmed madoobe oo ka hadlay weerarkii askarta badan looga dilay sarkaal ciidan oo u hadlay maamul goboleedka ashaadala dirarka ah ee jubbaland ayaa sheegay in dagaallo culus oo maanta ka dhacay duleedka deegaanka buule xaaji ee gobolka jubbada hoose maleeshiyaadkiisa lagu gaarsiiyey khasaare lixaad leh sarkaalkan ayaa waraysi uu bixiyey ku sheegay in dhaqdhaqaaq ciidan ay sameeyeen maleeshiya ka tirsan maamulka ashaadala dirirka ah ee jubbaland taasi oo keentay buu yidhi inay la kulmaan dagaallo culus oo khasaare isugu jira dhimasho dhaawac iyo burbur maaliyadeed lagu gaarsiiyey murtadkan oo darajadiisu ciidan tahay gaashaanle lagu magacaabo maxamed faarax daahir ayaa dafiray khasaaraha baaxadda leh ee isugu jira dhimashada iyo dhaawaca ee soo gaaray maleeshiyadiisa waxaa sidii caadada u ahayd uu ku gaabsaday in dhimashadu tahay laba askari oo murtadiin ah dhaawacyada maleeshiyaadkiisa qaarkoodna la geeyey magaalada kismaayo isagoo sii hadlayey ayuu sheegay in dagaalada oo ahaa kuwo culus oo la isku noqnoqday dhowr jeer looga gubay gaadiid dagaal oo ay wateen dagaaladan oo ah kuwo aada u culus oo mujaahidiintu barqanimadii maanta duleedka deegaanka buulaxaaji kula galeen maleeshiyaad murtadiin ah oo dhaqdhaqaaq ashaadala dirir ah ka waday duleedka deegaankaasi ayaa allah fadligii lagu dilay ugu yaraan kow iyo soddon murtadiin ah halka lagu soo khaniimaystay hub rasaas iyo afar gaari oo cabdibile ah oo dhammaantood ay qoryo ku rakiban yihiin waxaan markan soo qabanayaa mareegta wakaaladda wararka ee shahaada wakaaladda wararka ee shahaada oo ka mid ah warbaahinta islaamiga ah ayaa ballaarisay taqdiyadeeda waxayna wakaaladda oo markii hore ka faalloon jirtay arrimaha bariga afrika ay hadda soo kordhisay adeeg warbaahineed oo ay akhristayaasheeda ugu soo gudbinayso wararka iyo dhacdooyinka sida maalinlaha ah uga dhacaya caalamka islaamka mid ka mid ah warbixinada ay daabacday maanta shahaada waxaa cinwaan looga dhigay morocco oo yuhuudda ka iibsanaysa dayax gacmeed sirdoon oo ku kacaya hal bilyan oo dollar iyada oo uu weli socdo dagaalka khaza ayuu maamulka gubaystaha dadaal ugu jiraa sidii uu usii xoojin lahaa xiriirka dhanka ammaanka ee uu la leeyahay dowladda morocco sida ay sheegtay warbaahinta reer galbeedka mid ka mid ah shirkadaha maamulka yuhuudda ayaa xukuumadda ribaad ka iibin doonta dayax gacmeed sirdoon taasi oo qayb ka ah heshiis ku kacaya ilaa hal bilyan oo dollar sida lagu sheegay warbixin uu qoray wargeyska faransiiska ah ee latarabon yuhuudda iyo morocco ayaa horey ugu heshiiyey dhammaadkii labada kun saddex iyo labaatan waxaana la saxiixay dhowr maalmood ka hor dayax gacmeedkan ayaana lagu samayn doonaa muddo shan sano gudahood isaga oo bedeli doonaa labada dayax gacmeedyada airbas ee ay hadda isticmaasho morocco waxaa xusid mudan in morocco ay caadiyeysay xiriirkii diblomaasiyadeed ee kala dhexeeyay yuhuudda kadib sannado badan oo ay labada dhinac si qarsoodi ah u xiriirayeen aad baad u mahadsan tahay maahir intaadan ka bixin xubinta maanta maxay ahayd hadalhayntii taalay baraha bulshada waad mahadsan tahay walaalka faysal saacadihii lasoo dhaafay waxaa hadalhayn xoogan baraha bulshada ka dhaliyey sawir laga qaaday ra-iisul wasaaraha kooxda riddada waxaa sawirka ka soo muuqanaya xamse cabdi bare oo u duceynayo wadaad shiici ah xamse cabdi bare ayaa maalmahan ku sugnaa magaalada bakhdad halkaas oo uu kulamo kula qaadanayay madax iyo wadaado shiica ah xubintii hadalhaynta warbaahinta iyo guudmarka mareegaha islaamiga ahna caawa waa inaga inta aad ayuu u mahadsan yahay maahir maxamed ayuu kaasii ahaa markana dhegaystayaal waxaad ku soo dhowaataan xubintii aan ku soo gudbin jirnay cudwaanka yuhuudda duqaymaha cadowtooyo iyo howlgalka duufaanta alaaqsa alaaq suhayb ayaa inoo haya aad baad u mahadsan tahay walaalka faysal mahad soomaali markaan egno wararkii ugu dambeeyey ee jiida khaza si gaar ah dagaalada iyo duqaymaha cadowga allah wuxuu magaalada khaza weli ka geysanayaa duqaymo cadowtooyo oo uu ku beegsanayo dadka rayidka ah waxaa halkooda ka sii socda barakaca ay samaynayaan shacabka reer filistiin maalin welibana reer khaza waxa ay sagootinayaan tobanaan ka mid a ehelkooda oo ay yuhuuddu xasuuqayso duqaymo kala duwan ayaa maanta ka kala dhacay qidaaca khaza xaafadaha duqaymaha martigeliyey waxaa ka mid ah tallulhawa iyo sidoo kale magaalada rafax oo dhacda koonfurta qidaaca sawiro iyo muuqaalo lagu faafiyey mareegaha internetka faysalo waxa ay muujinayeen hilbaha dadka shuhaadada ah oo daadsan waddooyinka halka sidoo kalene dhaawacyada loo daabulay goobaha caafimaadka duqaymihii saacadihii lasoo dhaafay dhacay goobaha ay ka dhaceen waxaa ka mid ah magaalada khanyunis oo dhacda koonfurta qidaaca halkaasoo cadowga allah xalay ay ka geysteen xasuuq wadareedyo kadib markii ay beegsadeen goob iskuul ah oo ay ku sugnaayeen dad rayid ah wasaaradda caafimaadka magaalada khaza tirakoob maanta ay soo saartay waxa ay ku sheegtay in shuhadada lasoo gaadhsiiyey cisbitaallada qidaaca ay gaarayaan ilaa konton iyo laba ruux halka dhaawacuna uu kor u dhaafayo ilaa laba boqol iyo siddeed ruux tirada guud ee shuhadada muddo sagaal bilood ah oo uu cudwaanku socdo waxa ay maraysaa soddon iyo siddeed kun laba boqol sagaashan iyo shan qof haddii aan halkaa kaga soo gudubno xasuuqwadareedyada ka dhanka ah dadka shacabka ah magaalada khaza si gaar ah xaafadda tallul hawa weli waxaa ka socda dagaallo u dhexeeya kooxaha muqaawamada filistiin kooxaha muqaawamada waxa ay qaadeen howlgallo kala duwan oo isugu jiray kamaa'in dagaallo folkafol ah iyo sidoo kale howlgallo qanaas ah askar ka tirsan ciidanka yuhuudda ayaa saacadihii lasoo dhaafay dhimasho iyo dhaawac ku noqday weeraradaasi waxaana xaafadda ku soo degtay diyaaradaha helikobtarka oo halkaasi ka daabulay bakhtiyada iyo dhaawacyada sidoo kale magaalada rafax ayaa ka mid ah goobaha howlgallada maanta ay muqaawamadu ka fuliyeen faysalow kooxaha muqaawamada filistiin waxay sidoo kale caawa faafiyeen muuqaal ay ku soo bandhigayaan mid ka mid ah dagaalyahanadooda oo howlgal qanaas ah ku beegsanaya askar ka tirsan sahaynada weliba isagoo fariin u diraya maamulka gumaystaha yuhuudda iyo shacabkiisa xubintii aan kusoo gudbin jirnay wararkii ugu dambeeyey ee xaaladaha filistiinna halkaas ayaan ku hakinaynaa اسجدي لله شكرا أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد waa hagaag dhegaystayaal markanna wilaayada gedo munaasabad ballaaran oo lagu soo xirayey macadka imaamu axmed ibnu xambal dafcadiisa labaad oo u furnaa beesha talxe ayaa lagu qabtay deegaanka warguduudo ee hoos tagta degmada ceelcadde ee wilaayadaasi macadkan oo furnaa muddo saddex sanno iyo bar ah ayaa la soo gebagabeeyey mas-uuliyiin iyo martisharaf kala duwan ayaana ka qayb galay xafladdii lagu soo xirayey macadkaasi ugu horrayn waxaan idiin soo gudbin doonnaa maamulaha macadka oo sharaxaad ka bixinaya waqtiyadii kala duwanaa ee macadka uu soo maray maad may bala furay may bala furay bili rajab ood maraaso bili tood oo laalisha maraas kun afar boqol afartii lama laha furi oo maalin talaada ikhtitaamka macadka waa sidiisan iyo shan biloodu iyo ardada meel ka dhabar adeegayan oo ka sabaraayeen allahna subxaana wa tacaala may baa weydiistaani oo weydiiyaani inay ardada dadaalka iyo meelaha ka biyeen iyo sabarka iyo meelaha ka sabaran in ilaahay subxaana wa tacaala ka abaalmaray ilaahay subxaana wa tacaala aan weydiiyaa wala aan koorayay mahaya qur-aanka iyo culuumtiis jazari iyo arday tuxfadii iyo idaad mustafiid ee laga qaaday may kale meeluhu ka qaaday tafsiir iyo culuumtiis مبا كمدا ولو بتعرض تفسير ميل القاضي اصول التفسير كتاب الراوي كمدا اي ما كان ميل القاضي الفقه يا لك قاضي ولا لك قاضي كمدا اي كتا دروس تاس معاد لك قاضي كمدا اي ابو شجاع او كلا يا لك قاضي ما كان لك قاضي ياقوت النفيس حديث ما بلغ قاضي 40 النووي ما كان لك قاضي لك قاضي اسلام المجتمع ما كان لك قاضي عمده الاحكام ما كان لك قاضي رياض الصالحين ما كان لك قاضي بلوغ المرام احاديث من اصل قاضي ما كان ميل القاضي مدداس او سديد سن شنت بلود علوم الحديث يا لقاضي علوم حديث ما كمدة ميل لقاضي بيقونية معلومة البيقونية كمدة يا كمدة ما كان لقاضي تيسير مصطلح حديث يا لقاضي يو كتاب كلا راو مصطلح حديث أو أسكلي عثيمين علوم الحديث انت أصل لقاضي ما كان لقاضي أو مدرس قوان لقاضي قواعد الفقهية ناصر السعدي iyo fadfariya iyo la qaaday labaas maadumana muddo asal ka qaaday michael wala meel ka qaaday baa kala kamid usul fiqhi kutub kala araw al usul min ilmi usul oo uthaymin iskalay iyo waraqat labaas kitaabna usul fiqhi la qaaday durus la qaaday baa kamid an nahw al jurumiya kamid michael kamid tuhfat as-siniya ya kamid michael kamid nahw al-musaddab michael kamid mulhat al-i'rab nahwadna afdal kitaab la qaaday durus meel la qaaday baa kamid qawaid al-imla ya la qaaday durus la qaaday kamid michael la qaaday sira sirana nahwadna القاضي عليه الصلاة والسلام خلاصة البهية إيو صور من تاريخ الإسلامي يا القاضي ما كان القاضي اللغة العربية سديد أردي مجلد القاضي العربية بين يديك سديد جزء كوكوبنت سديد جزء القاضي مددس ما كان القاضي حساب يميل القاضي xisaabna iyo halka ka qaadeen muddadaas oo kooban oo sidii sin iyo shan dibilo ka kooban xisaabna qaadeen may kala qaadeen juqraafi ya qaadeen may kala ka mid ah alkhadu alcarabi qaab mana khadka laan farx arday laan qurxiya oo laan fayl hayona qaadeen may kala meel ka qaadeen alqiraa walkitaaba ya meel ka qaadi intaas dhan iyo duruusa meel ka qaaday ikhwani الله سبحانه وتعالى فضيش يو نهارس يا كسوناتي أبود يو حيل ولا نمك قادم ونعم الله سبحانه وتعالى كيف هو يؤتي الحكمة من يشاء وما يؤتى الحكمة فقد يؤتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب مركا ما بلنا الله سبحانه وتعالى نوافج نعمه تنا وسي أردي مهان بلاك بلا واس يميل أردك دم باس وسي الله وسي يسلي والله يقول الحق وهو يهدي السبيل وآخر دعوة أن الحمد لله رب العالمين waa tahay markanna waxaan idiin soo gudbin doonnaa codadka qaar ka mid a waalidiintii ardayda oo munaasabadda hadalla koo kooban ka jeediyey asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu muslimiinta wax yar iyo wax weyn buu idin salaamayaa salaam bacdiga alxamdu lilah ilaahay baa mahadsan nimcooyin fara badan oo aan la koobi karin ilaahayga nagu bannaysta oo aan la koobi karin baa mahadsan mahaddaas dabadeed waxaan u ducaynaynaa maamulka odayaasha nabadoonyaha culummada intaan oo qalqaalleh iyo intaanoo juhdi ah iyo intaanoo daal ah ee ubadka iyo ardada iyo ilmahaan dhalnay ku bixisayna waa u ducaynaynaa ducadaas dabadeed waxaan la dardaarmaynaa ubadka aan dhalnay ayagoo horayba aan annagana wax u soo barnay oo qolada noo sii kaalmaysay oo meesha ayadeedoon annaga keennay ka sii kobcisa kuwaas waa u ducaynaynaa hadday maamul iyo mas-uul yihiin iyo hadday xarako yihiin iyo hadday culummo yihiin waa u ducaynaynaa ilaahay ha barakeeyaan leen waxaan la dardaarmaynaa ilmaha naga ilaahay ha idin barakeeya raxmaddan iyo nimcadan iyo mataqaana waxbarashadan iyo waxaan maanta aad ilaahay idinku bannaystay oo aad haysataan kuwa badan oo idin laqayraan haysanin ilaahay ha idin barakeeyaan leenahay waxaan inkula sii dardaarmaynaa annagoo idinku faraxsan in aad sii wadataan oo aad wax barataan oo aad meeshan ka sii wadataanna waa idinkula dardaarmaynaa alxamdu lilahi warabbilcaalamiin wasalaamantiin alxamdu lilah wasalaatu wasalaam calaa rasuulilah sala allahu calayhi wasalam amaa bacdi ilaahay baa mahadsan intaanoo muslimiinne beydkan iskugu kaana keenay annagoo muslimne oo walaale ilaahay kaa mahadle alxamdulilah saan ku shukrinaynaa anigoo ka midii waalidiintii ilmaha ay meesha u wax barteen waxaan qabnay maanta ka hor walbahaar ilaahaygan la abuurtay ma ogii qof kale aasan koobi karin oon ka fikirayni owlaadannada meeshay ku dambayn doonto alxamdulilah ilaahay baa mahadle maantana waxaan dareensannahay farxad ilaahay ma ogii ummadiisa calooshnada wax ku jira haddana ayna koobi karin ilaahay baa ku mahadsan dadkii arrintaas ka shaqeey oo diinta wax fariisiyey iyo inta soo qalqaalisay iyo inta u qumtay allaha ka ajirsiiyo annagana wixii nala baray ama wax noola baray kuwii ku dheefa allaha naga dhigo inta wax la barayna waxaan kala dardaarmaynaa inay diinta islaamka oo la baray oo qaymahan soo gaarsiiyeen oo macallimiin iyo mushiikhiin ay noqdeen inay dadaal kale ku sii bixiyaan iyo dadkii wax dhalayba alxamdulilaahi dadka arrintaas ka dambeeyey oo xarakada iyo maamulka la haaya iyo odayaalka iyo ehelkana waxaan u rajaynaynaa ilaahay inuu ka ajirsiiyo abaalna ilaahay ka siiyo wasalaamu calaykum waraxmatullaah waa hagaag faafreebka ayaanna ku guda jirnaa iyo munaasabadda ka dhacday wilaayada gado markanna waxaad maqli doontaan qaar ka mid a nabadoonnada wilaayadaasi oo xafladdaasi lagu martiqaaday hadalladanna ka jeediyey bismillaah alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin waalcaaqibatu lilmuttaqiin walaa cudwaana illa cala aldaalimiin أشهد أن لا إله إلا الله ولي وأشهد أن محمدا عبده ورسوله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وإن سلام يا أنك ميشا وحاونمي إن فرحات دان يمتقى نايمة مراسبات دان أن وحكا أغان ومرخاتك النغنو إن ده أنك وحي أركين وحي كفرحان quluubtanadana waxay dareentay farxad indhahanagana waa nuursadeen waxaan u malaynayaa dadka waalidiinta ahaa oo ilmahan laga soo xaray ama dhallinyarada ay ka soo xaroodeen maanta ka hor wixii jooga waxay dareemayeen murugo iyo naxdin siuu walaalka hore u sheegay aad bay u murugaysnaayeen waxaana waxuu sheegaya munaafiqiin macnaha diidanaa in mataqaanaa ay bartaan oo heerkan ay soo gaaraan waxbay u sheegi jireen inaysan ilmahooda arkaynin bay mataqaanaa ayaa lagu shubahayay adinkana maanta nasiib baa waxaad u yeelateen inaad xambaartaan oo aad qaadaan kitaabka ilaahay diinta ilaahay inaad xambaartaan annagana waan ku faraxsannahay ilaahay adin barakeeyo waxaad aad mataqaanaa barateen wax barakaysa allah ka dhigo waalidiinta iyo dadka mataqaanaa juhdiga ku bixiyey ama qabiilkana aad baan ugu mahad celinaya run ahaan iyadoo cadowgan uu jiro oo munaafiqadan ay jirto dibandaabyada ay jirto haddana waa un loo dhabar adeegaya waa la dhaban raacay dadka marka saddexda sano iyo barka soo dhabar adeegayay kolay maanta miraheedaad gurateen haddii ilaahay raalle ka noqdo waxaad xambaarteen mas-uuliyad sare mas-uuliyad weyn baad xambaarteen annaga waan idin ducaynaa asalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu markanna waxaan idiin soo gudbin doonaa bandhigo cilmiyeed ay sameeyeen ardaydii macadka loo xirayey السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته هل أنت مستعد للحوار للمادة الفقهية؟
نعم مثال لما تريد ما معنى الفقه لغة؟
الفقه لغة الفهم وقيل دقة الفهم ما هي الظهارة لغة وشرعا الطهارة لغة النظافة والخلوص من الأدناس حسية كانت كالإنجاز أو معنوية كالعيوب وشرعا فعل ما تتوقف عليه إباحة ما هو الوضوء لغة وشرعا؟
الوضوء لغة اسم لغسل بعض الأعضاء وشرعا اسم لغسل أعضاء مخصوصة بنية مخصوصة الحمد لله الذي قد أنعم على العباد بالهدى وأكرما ونزل الكتاب والتبيان وعلم الأصول والبرهان وكمل الدين الحنيف هاديا في كل دار مستفيضا باقيا وأفضل الصلاة والسلام على النبي سيد الأنام وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الفزع من اهتدى بيدي فقد ظفير ومن يعد عن نهجي فقد خسر تلفي بي إلى فلاح من نجا وعن جميع المعدلات مخرجا فليس خير قاد إلا غررا ولم يكن من شر إلا حذرا فديننا لم يغلو عن حكم على مر الزمان لو بدا ما أعضلا السلام عليكم أخي الكريم وعليكم السلام أخي العزيز إني أريد أن أسألك سؤالا من أصول الفقه فهل أنت مستعد؟
نعم أنا مستعد اسألني ما تريد اذكر الأصول لغة واصطلاحا الأصول جمع أصل فالأصل لغة ما يمنى عليه غيره واصطلاحا فيطلق على معان منها الدليل القاعدة المستمرة المقيس عليه اذكر الفقه لغة واصطلاحا الفقه لغة الفهم واصطلاحا معرفة الأحكام الشرع اذكر الأحكام لغة واصطلاحا الأحكام لغة المن ومنه قيل للقضاء حكم واصطلاحا ما دل عليه خضاع الشرع المتعلق بأفعال المكلفين من طلب أو تخيير أو وضع أقول من بعد افتتاح القول بحمد ذي الطول شديد الحول وبعده فأفضل السلام على النبي سيد الأنام وآله الأطهار خير آلي ففهم كلامي واستمع مقالي يا سائلي عن الكلام المنتظم حدا ونوعا وإلى كم ينقسم اسمع ديد الرشد ما أقول وفهم فهما ما له معقول حد الكلام ما أفاد المستمع نعوس عزيد وعمر متبع والنوع الذي عليه يبنى اسم وفعل ثم عرف معنى أخي ماذا تريد؟
أريد أن نتحدث في مادة مصطلح الحديث فهل أنت مستعد لا؟
نعم أنا مستعد لها فاطرح ما لديك ما هو علم الحديث؟
علم الحديث علم يعرف به أحوال الراوي والمروي عنه من حيث القبول والرد أخي إلى كم قسم ينقسم الحديث من ناحية عدد طرق ينقسم الحديث من ناحية عدد الطرق إلى قسمين متواتر وآحاد ما هو المتواتر؟
هو الحديث الذي رواه عدد كثير وذلك في كل طبقة من طبقات السند أخي ما هو خبر الآحاد؟
خبر الآحاد ما ليس بمتواتر أخي إلى كم قسم ينقسم خبر الآحاد وما هي هذه الأقسام؟
ينقسم خبر الآحاد إلى ثلاث ثلاثة أقسام وهي المشهور والعزيز والغريب بارك الله فيك وجزاك الله خير waa hagaa gabagabada ayaan soo gaarnay markanna waxaad dhegaysan doontaan kelimad dardaaran ah oo halkaasi uu ka jeediyey waaliga wilaayada gado sheekh luqmaan abu anas alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin waalcaaqibatu lilmuttaqiina walaa cudwaana ilaa cala alaalimiin وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أن أولا إلهي بأن مهد علينا سبحانه وتعالى نعمك إلهي نوغلي أن لكوبي كرين إلهي بأن مهد علينا جل وعلا وحرب إن شاء الله تعالى دور قضب إلى أفر قضب إن أنا رقم موضوعي وواه الله أن إلهي قابد لو قلادو قضبك وهو waxaan ka dhigi doonaa ilaahay subxaanahu wa tacaala ummad wuxuu nagu tilmaamay ah ummad midda ugu khayr badan sifaannu ku kasbannay markuu ilaahay subxaanahu wa tacaala nagu ammaanayay inaannu nahay ummad midda ugu khayr badan ilaahay subxaanahu wa tacaala tilmaam buu tahay qodob baan ka dhihi doonaa insha allahu tacaala qodobka labaad waxaannu ka dhihi doonnaa fariidada jihaadka oo na saaran oo allah subxaanahu wa tacaala uu kala saaray ummadda bayna alxaq waalbaadil ayadana hal baan ka dhihi doonnaa ardada iyo ahdaafta laga damacsan yahay inay ummadda muslimiinta horseed ugu noqdaanne hal baan ka dhihi doonnaa waalidiintana hal baan dhihi doonnaa insha allahu tacaala haddaan ugu horraysiiyo allah subxaanahu wa tacaala nicmka uu noo galay waxaannu leenahay alxamdu lilaahi uma alxamdu lilaah nacimka ilaahay ma koobi karno wain tacuduu nicmatallaahi laa tuxsuuha nacimka ilaahay uu noo galay haddaanu tirinna ma tiri karno ilaahay baanu mahadcelinaya subxaanahu wa tacaala mahadcelin aan bilaaw iyo dhammaasho midna aanu lahayn mar labaadka waxaannu mahadcelinaynaa beesha reer tallaxo oo uu dhabar adeegtay macadka kan ee maanta shalay abuurka ahaa maantana dhaxalgalka ah midhahana maanta laga guranayo raggaan la dhihi kara maanta waa culummo aan loo dhihi karin waa arday waxaannu leenahay qabiilkaas ay nabadoonnada ugu horreeyaan halkan fadhiyaan waalidiinta ay qayb ka yihiin waxaannu leenahay cid kasta oo tale iyo waxaa weeyaan maskax iyo maal ku bixisay ilaaha barkeeya tabaaraka wa tacaala si gaar ah waxaan ugu mahad celinayaa waxaan mar kale mahad celinaynaa macallimiinta beer laskama goostee waa la abuuraa maanta waxa halkan yeello waa cilmi fanuun kala duwan leh macallimiintii cilmigaa bixiyey waxaannu idin leenahay jazaakum allahu khayran ilaahay cilmigiinna ha barakeeyo amhaalkiinna wanaagsan allaha badiyo ducaan idin awoodnaa nabadoonnada ka kala yimid gobolka daafiis kala duwan ee soo booqday xafladda tanqaymaheeda iyo waxaa weeyaan wanaaggeeda waxaannu leenahay jazaakum allahu khayran ilaahay subxaana wa tacaala tillaabadii aad soo qaadeen miisaankiina xasanaadka allah idiin saaro ardada waxaannu leenahay jazaakum allahu khayran juhdi aad bixiseen juhdigiinna waa muuqdaa ilaahay subxaana wa tacaala dadaalkiinna ma dayaco waxaannu ilaahay idinka baryaynaa tabaaraka wa tacaala ammaan waxa ugu filan macadka shiikha looga magacdaray imaamka jaliilka ah ee waxaa weeyaan markii qur-aanka la yidhi waa makhluuq ee ku gacan sayray kelmadda ayada diiday ee waxaa weyaan meel adag ka istaagay ninkii asaga waxaa wey magaciisa lagu daray cayaar maahan ammaan asaga ugu filan waa inaad marka muujisaan booska oo maalintaas istaagan aad istaagtaan maantana xaaladii xaalad lamid ah la marayaayo diintii islaamka mar waxaa weeyaan lagu soo duulay oo acdaad ilaahay ay badan tahay la marayaa waxaannu leenahay marka jazaakum allahu khayran ilaahay subxaana wa tacaala adinkana miisaankiinna xasanaadka idiin saaro dadaalka aad bixiseen intaa waa duucayi mahadcelin haddaan u laabto meesha cilmiga lagu bartay ummaddaana waa la ammaanay allah subxaana wa tacaala wuxuu leeyahay kuntum khayra ummatin ukhrijat linnaas ta'muruuna bilmacruufi watanawna eh can ilmukar allah subxaana wa tacaala ummaddaas waxa khayrideeda uu ku sheegay oo ilaahay ku ammaanay waa inay mukarkana iska reebaan macruufkana is amraan soo saas maa ikhwaani aayaddaas waxaannu ka faa'iidaysanaynaa ahmiyadda islaamka dhexdiisa ay ku leedahay waalidiinta waxaan leeyahay waalidiinow waad maqlayseen wiilishii shalay aad u dhiibteen macallimiintii maanta waa laydinku wareejiyey mas-uuliyaddana adinkaa idiin saarantah shalayna ayaga ay saareed ayaga toodii way guteeno maanta adinkaa laydinku wareejiyey waxaan waalidiinta u dardaarmaynaa ilmahaas masayrkooda inan lagu cayaarin intii hadda xer noqonayso masaajidku soo taxmayso oo waxaa weeyaan oo xeru noqonayso masaajidda ku taxmaysana dee waa xura waa rag waaweyn oo xeraysanayso intii yar yar ah ee aanu maanta takaaliiftooda meel iskumarsiin karan waalidiinta waxaanu leenahay yaan la dayicin mas-uuliyadda maanta adinkaa idiin saaran tahay halla guto hadda kale waxay kugu noqonaysaa qowmamo way kugu noqon doontaa waxaan leenahay waalidiinta maanta meel fiican ay wiilishiinna marayaan waad aragtaan waxaa weeyaan cilmi anwaacdiisa kala duwanaana lagu dul akhriyey qalbigaada inuu saameeyaa fiican cilmigan asaga ah yaan la dayicin intaasaan u dardaarmaynaa macadkii noo soo socday muddada hadda la sheegay ee ah saddexda sana iyo shanta bilood ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu nagu gebagabeeyey sidaad arkaysaanee nimcada iyo khayrka iyo cilmiga bandhiga quraxsan leh ayuu ilaahay noogu gebagabeeyey cid kastoo tala ka qaadatay wakhti ku bixisay safar u soo gashay u dhidaday maal ku bixisay dhallinyaro iyo waayeel waxaannu leenahay ilaahay subxaana wa tacaala miisaankiina xasanaadka idiin saaro jannana allah idinku abalmariyo ardadana ardo waxaa weeye diintooda iyo ilaahay subxaana wa tacaala ummadooda u khidmaysa allah ugu dhigo aakharana cilmigooda kii waabtar allah ugu dhigo hada billahi towfiiq waaakhiru dacwaana an alxamdu lilahi rabbi alcaalamiin
إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى
waa hagaaga dhegaystayaal guud ahaan intaas ayaana caawa ku soo gebagabaynaynaa faafreebka wararka waad ku mahadsantihiin dhegaystigiisa barnaamijkan midkiisa xigaa noo balana inta ka horaysa nabadgelyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wa barakaatu